kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha falanqayn ku saabsan koobka qaramada afrika oo ciyaartiisa kama dambaysta laysugu soo baxay aad ku maqli doontaan hase ahaatee aan ku bilaabo ciyaarihii semifainalka ee isla koobkaasi habeenkii xalay haa dhacay iyo sidii ay wadammadu u kala badiyeen kulanka koowaad haddii aan ku hormaro habeenkii xalay ahaa waxa uu dhex maray waddammada senegaal iyo tunisiya waxaa xulka qaranka ee senegaal ay ugu dambaysta ku guulaysteen hal gool iyo waxba waxaana xusid mudan ciyaartaasi in labada dalba intii sagaashankii daqiiqo oo here la ciyaarayay ay koox walibaahi fursad ay ku badin kartay iska khasaarisa xulka qaranka ee tunisiya oo rigooro loo dhigay daqiiqadii toddobaatan iyo shanaad ayaa ciyaaryahan asaasi ka khasaariyey dhinaca kale xulka qaranka ee senegaal ayaa fursad iyana ay ku badin karaan helay daqiiqadii siddeetan iyo koowaad ciyaaryahan salvet ayaa isaguna rigoore qarankiisa sidaasi uga khasaariyey qaybtii ugu dambaysay ciyaarta oo soddonka daqiiqo ahayd ee dheeriga lagu daray ayaa waxaa xulka qaranka ee tunisiya ay iska dhaliyeen gool otareetaha oo ciyaaryahan brown oo iska dhaliyey sidaasina xulka qaranka ee tunisiya waa ay ka huleeleen waddanka masar oo ciyaarta kama dambaysta ah waxaa u soo gudbay xulka qaranka ee senegaal labadan dal sooma aanay bandhigin ciyaar qurux badan oo taageerayaashu ay ku raaxaystaan hase ahaatee waxa ay ciyaarayeen shax muujinaysa in waddan walibahay uu ku dadaalayay in aan laga badin kulankii kale oo goor dambe oo xalay ahayd la ciyaarayna waxa uu dhex maray waddamada aljeeriya iyo nigeriya labadan dal ayaa waxay ka mid yihiin waddamada sida weyn koobkan loogu saadaalinayay xulka qaranka ee aljeriya koobkan hal mar oo keliya ayuu ku guulaystay hore halka xulka qaranka ee nigeriyana ay saddex mar koobkan ku guulaysteen labada dal waxaay soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan oo weerar iyo weerar celisayd inkastoo xulka qaranka ee nigeriya aad moodday inta badan ciyaarta in laga gacan sarreeyey hase ahaatee qaybtii hore ee ciyaarta xulka qaranka aljeria kubad uu shabaqa ku darbeeyey ciyaaryahan mahrez ayaa waxa uu otareet ahaan iskaga dhaliyey ciyaaryahan trust oo ka mid ah difaaca xulka qaranka ee nigeria hase ahaatee goolkaasi aljeria ee la timid ciyaaryahan egalo ayaa soo bareejiyey kadib markii rigooro loo dhigay hase ahaatee sagaashankii daqiiqo ciyaarta markii ay dhammaatay islamarkaasina afar daqiiqo oo dheeriya lagu daray elbriqsiyawun ay ka harsan yihiin wiilka kooxda kubadda cagta ee manchester city lacagta badan ay lester kaga soo iibsatay ee riyaad mahrez islamarkaasina sanadkan isagu qaranka aljeeriya hogaaminayo kabtan u ah ayaa buluzon loo dhigay qarankiisa u dheliyay islamarkaasina diidayba ciyaartu in daqiiqado dheeri ah oo soddon daqiiqa ah kale lagu daro sidaasina xulka qaranka ee nigeriya senegaal ayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka qaramada afrika isugu soo baxay cabdicasiis giftin oo ka mid ahaan jiray xidigihii kubadda cagta ee berisamaadka ee soomaaliya iyo kooxdii fiyaad ayaa ila falanqaynaya oo dabcan toddobaadkii kan ka horreeyey sidoo kale barnaamijka marti igu ah islamarkaasadana saadaaliyey in xulka qaranka ee senegaal iyo kan aljeeriya ciyaarta kama dambaysta ha isugu soo baxayaan taasina hadda ay dhabowday walow xulka qaranka ee madagaskar uu isagu jeclaa in uu soo baxo laakiin ay meel hore ku hareen kusoo dhow barnaamijka mar kale inta aynaan u gelin labadan kooxood ee isku soo baxday awoodooda aan ku horumarno kulankii dhex maray senegaal iyo tunisiya ciyaartad waa daawanaysay labadan dal xulka qarankaee senegaal ma u qalmay ciyaartaasi inuu tunisiya kasoo guulaysto wallaahi mascad waa su-aal wanaagsan markii aan fiiriyey labadooda ciyaaraha weerarka waxaa badnaa senegaal oo wax marar badan sigay goosha oo tunisiya waxaanan qabaa senegaal in ay maarkin oo ay ku guulaysato inay istaahisho labadan dal labadooduba sagaashankii daqiicaadku intay socotay rigoorayaal ayay iska cuneen mana sahlanaa in ciyaar gudaheed hal mar laba rigoore ee layska khasaarin kastoo kulankii caanka ahaa ee brazil iyo faransiiska dabcan waagii berisamaadkii ee koobkii adduunka sanadkii siddeetan iyo lixdii balatini iyo zico iyo raggii odayaasha ahaa ayay fursadahaasi khasariya socrates ciyaartan taama ku xusuusi ciyaartan waa i xusuusisay runtii markaan arkay goosha in tunisiya marka hore rigoorada ay ku horumartay kadibna senegaaleska ayakana ay heleen rigooro kaleo labadoodii ay luusgareeyeen runtii halkaas waxay ku tusaysaa labadooda mustawaha meesha uu taagan yahay ciyaartooyda markaas ciyaaraysay senegaal runtii goosha saasay ayada ku hanatay waayo gooshii ugu dambaysay ayay dhaliyeen laakiin labada tiim ma kala yaraysanin waa garta haddii aan aadno dhinaca algeria nigeria oo dabcan ka ciyaaro wanaagsanaa labada kooxood oo kale marka la eego banooniga ay soo bandhigeen laba gool iyo hal ayay ku guulaysan lakiin ciyaartu siday usoo gabagabowday ama ay u dhammaatay ayaa ahayd si cajiiba oo ciyaaryahan riyaad maharees sagaashankii daqiiqo ciyaarta iyadoo elbiriqsiya ay ka harsan yihiin oo la doonayo in ciyaarta soddon daqiiqo dheeriya lagu daro ayuu maharees mucjiso sameeyey oo goolkii guusha u dhaliyay qarankiisa ciyaartaasi bal haddaad iga waran ciyaartaasi runtii kooxda nigeria way dadaaleen goolal badan ayay segeen laakiin nasiib darro janes waxaa heleen algeria kubad ku dhacday difaaca oo sheeg nigeria inay gooshii hore iskaga dhaliyeen saas markii dambena ayaka ay goosha dhaliyeen iyadoo barbardhac tahay maharees runtii ciyaaryahan oo aada u wanaagsan waaye oo la yaqaano oo kooxdii manchester city u ciyaaraya isagaa gooshii ugu dambaysay runtii nigeria si fiican kaga dhaliyay gooshi halkaasna kooxda nigeria ay ku luusgaraysay marka waxaan ma u qalmay xulka qaranka algeria in uu ka guulaysto nigeria ha aada iyo aad runtii markaan fiiriyay mustawaha iyo hujuumkooda iyo siday wax u ciyaarayeen kooxda algeria waxaa malaysaa dhexdooda inay aada u wanaagsan tahay difaacooda wanaagsan yahay janesna way heleen oo markii aan dhihi karo markaan waxbay ku tari karaan way kaga dhalin karaan nigeria wayna soo muujiyeen waxaan qabaa in ay istaahishay algeria inay halkaas soo baxdo weliba aan kugu daray cabdicaiis waxaa jirta intii tartanku hadda uu socday xulka qaranka algeria ciyaar semifinalka ee hadda habeenkii xalay ay ciyaareen ka hor hal gool oo keliya ayaa laga soo dhaliyey goolka labaad ee laga dhilay xalana wuxuu ahaa gool rigooraha marka waxay muujinaysaa kooxdaas halkaas in kooxda difaaceed aada u adagay aad iyo aad runtii aad iyo aad waa markaa fiiriso kooxda algeria dhexdooda iyo difaacooda waa aad bay isku cayaar yaqaanaan marka waxaan qabaa in kooxda algeria haddii ay isku soo baxaan senegal iyo ayaka in guusha ay raaci doonto algeria laakiin xulka qaranka ee senegal laftoodu difaacooda aad buu adag yahay dhexdooduna bay fiican tahay ciyaaryahan kulabali oo kooxda napoli u ciyaara oo sagaashan milyan iyo wax ka badan lagu doonayo in lagu soo iibsado wiilkii saydumani oo u ciyaarayay kooxda kubadda cagta liverpool ee koobka usoo qaaday xidigahaas iyo weliba kuwo kaleo aada u fara badan ay kooxda wadataa sanadkanna marka aad eegto senegal banooniga ay ciyaarayso ka duwan banooniyada kale ee kooxaha afrikaanka banooniga gaaban baas qurux badan ciyaaryahaano banooniga ee darbilinkooda uu fiican yahay goosmadooda ayay wataan maxaad ku xulatay xulka qaranka algeria inay senegal ka badinayaan senegaleska waa runtaasaa sheegta waaye waa dad aada iyo aad maaragtay wantugooda si fiican u wada ciyaaraya marka aan fiiriyey algeriyaanka weerarkooda waxa waaye xoogaa waxaa u malaysaa mustawahooda inuu ka sarreeyo haddana ciyaarahii soo ciyaareen oo dhan oo waxba laga dhalin oo maaragtay hal gool laba gool keliya laga dhaliyo oo finalkii marka waxaan isleeyahay maadaama uu adag yahay difaacooda oo sentarkooda fiican yahay haddana sheeg ciyaarayaan wanaagsan ugu ciyaarayay kalaftooda waxaan isleeyahay janiska algeria ay ku badinayso waa ka badan yahay waa ka badan yahay waa tahay aad baad umahadsan tahay dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa cabdicasiis giftin oo ila falanqeynaya koobka qaramada africa ee waddanka masar ka soconaya oo maalinta jimcaha lasoo gabagabaynayo iyadoo markaasi waddamada senegal iyo algeria ciyaarta kama dambaysta ay foodas ku dari doonaan magaalada qaahira oo ciyaarta lagu soo gabagabaynayo tan iyo kulan dambe dhegeystayaal waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo